SBS Radio.
waa magaalo aada maanta u qasan tahay waktiga horta ma ogi exactly markii ay bilaabantay meeshaan madaxabadaynta ay bilaabantay shootingu bilaawday laakiin sidaan umalaynaya waxay ahayd waktigii duhurada ku aadan wadankeena laba ilaa hadda laba laba meelood ayaa mataqaanaa wax weerar ka dhacay dad badan ayaa ku dhintay waxaa lama hubo ilaa hadda lix aa la sheegaya laakiin waxaa loo loo malaynaya inay ka badan tahay dad badanna waa dhaawacsan yihiin waa dhaawaceen waa dhaawacmeen magaalada dhan waxa waaye lockdown waa magaalada wax kala soconayo male iskuulada dhan waa xiran yihiin qof walba meeshuu joogo ha joogsadaa la yiri marka waa kasaas dadka wax dhaawacma iyo waxa dhintaba soomaali way ku jiraan laakiin ilaa hadda lama oga inta ay ka yihiin waa gartay soomaali markaad leedahay waa ku jiraan ma jiraa dad la xaqiijiyo ama ciddooda aad la hadashay oo lagu sheegay inay dhinteen soomaaliya
dad waa dadka dadaa la xaqiijiyaa laleeyahay laakiin ilaa hadda mataqaanaa dad yacni oo official oo mataqaana booliisku ay leeyihiin ma jiraan laakiin dadka communitiga dhexdiisa maaragtay dad ayaa la sheegay waa gar imisay leeyihiin dadka hadallada aad maqashay imisaa dhimatay soomaalida
sida loo malaynayo saddex ama afar
qof oo soomaaliya inay dhimatay masaajidku intee inii jira adigu hadda meeshaa joogta laba masaajid baa la weeraray mise hal baa la weeraray
laba sidaan ognaha labaa la weeraray waa garta masaajidadaas intee inii jiraan idinka marka hadaad tilmaanto bal xaafad ahaanay meeshay ku yaalaan iyo sida soomaalidu meelahay degayn ugu dhow yihiin
labada masaajid mid masaajidka weyn waa oo magaalada dhan muslimiinta ay ku tukadaan jimco kasta iyo mar walba oo waxaa la yidhahdaa beans avenue waa magaalada kan ugu weyn oo waxa uguna uguna uguna duqsan midka kaletana mid kaletoo yar u ahaa oo xaafada ku dhex yaallo
waa gartay haddii aad dadka warwareysateen oo aad ismaqasheen inta qofood wax weerartay iyo weerarku sida ay u dhaceen wax malayna kaga sheegay marna waxaa laleeyahay waa laba marna waxaa laleeyahay waa hal qof waxaa sidaasaa loo ama qof ma ilaa hadda ma lama xaqiijin laakiin hadalku wuxuu badan inay laba qofood ahaayeen waa gartay hadda maxaa magaalada marka ka so magaaladao dhan lama mari karaa tiri iskuulle ma jiraan dowladda iyo maxaa wararoo ka soo baxaya horta booliisku waxa waaye waa sidii ay loogu talagalay oo emergencyga shaqadoodii wataan marka jidadka dhan waa la xiray iskuullada ilmuhu joogan iskuulladayaa lagu xiray lockdowna la yihahdaa marka wax kala socda magaalada haba yaraatee ma jirto qof walba meeshuu joogo joogaa la yiri guryaha albaabada xirta daaqadaha xirta marka waxa waaye qof dhaqaaqi karaa ma jiro
sbs.com.au